بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay waxaan kusoo jirnay kitaabkii fadlul islaam ahaa sheekh maxamed cabdilwahaab uu iska lahaa baabkii saddexaad baan soo gaarnay baabu tafsiir alislaam wuxuu baab yahay islaamka fasiridiisi markuu soo caddeeyey fadliga islaamka uu leeyahay oo uu soo caddeeyey inay waajibtahay in islaamkii la galo oo kii gaalaha uu soo islaamo muslimkuna oo islaamkii wada qaato bidcadana iska ilaaliyo iyo wuxuu marka halkan ka bilaabayaa in uu ka hadlo fasiraadda islaamka fasiraadda islaamkana waxaa waajiba in laga qaato kitaabkii sunnadii oo wax kale in lagu fasiro ma banaana iyo alla qowlkiisuu yihi waqowli llaahi tacaala fain xaajuuka faqul aslamtu wajhiya lilaahi waman ittabacan haddii ay kula doodaan sabab nusuulka culimmadu waxay ku sheegeen inay ahaayeen kuwo kiristaana oo najraan iyo meelahaas deganaa oo rasuulka sal l slm u yimid oo masaa-isha qaarkood kula dooday rasuulka sal ly slm markii la doodeen yaa alla caddeeyey in diinku alla agtiisa uu yahay islaamkii kadibna alla wuxuu yidhi fain xaajuuka faqul aslamtu wajhiya lilahi waman itabacan yani islaamkaa haddii kugula doodaan ay kugula murmaan waa islaamkii saxda ahaa ee alla uu diin ahaan raalli uga ahaa hadday kugula doodaan oo ay ku yidhaahdaan annaga keenna qaado waa diin bedelankoodu moogta oo nabiyullaahi ciisa bay caabudayaan oy ilaah ka dhigteen oo ay leeyihiin waa wiilkii alle marka waxaad ku tidhaahdaa baa la yidhi aslamtu wajhiya lilaahi waman ittabacan wejigayga allaah keliyaan u hogaamiye islaamkii aan idiin sheegayan anugu anugu ku jiraa aniga iyo dadka i raacsanba marka islaamku unbaa raalli ku ahay waayo marka wejiguna waa xubnaha midka ugu sharafta badan carabtu haddii ay weji sheegto waxay u jeedaan xubnihii oo dhan oo qofku u lahaa marka wejigii iyo qalbigii iyo xubnihii kale oo dhan yaan u hogaamiyey allah doonistaydii allah baan u hogaamiyey qasadkayga allah baan u hogaamiyey dadkii anigii raacana waa sidaasoo kale allay u hogaansameen oo wejigooda u hogaamiyeen oo qalbigooda u hogaamiyeen xubnahooda u hogaamiyeen ujeedadooda u hogaamiyeen marka hogaansan dhab ah yay aayaddu ishaaraysaa iyo daaco marka kuwa raacay rasuulkana saas yeeyihiin waa saxaabadii iyo dadkii ka dambeeyey saxaabada ilaa qiyaamuhu uu ka dhaco sababto iyaguna wejigooda bay allah u hogaamiyeen iyo xubnahoodii iyo quluubtoodii alla ka jeesan maayaan marka marka waxay ku sugan yihiin wixii rasuulku ku sugnaa sala allahu alay slam shaarixu wuxuu leeyahy aayaddan waxay shabahdaa aayaddii suurati yuusuf qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman itabacanii wa subxaana allahi wamaa ana min almushrikiin sababtoo qofkii raacay rasuulka sal alla ly slam dariiqa rasuulku ku socdaa sal slam iyo sunnadiisuu ku socdaa marka sunnadii bay ku sugan yihiin manhajkii iyo ariiqii saxdaa bay ku taagan yihiin ka leexan maayaan ariiqii rasuulka sala allahu alay slam iyo wixii saxaabadu ay ku taagnaayeen xaggii caqiidada iyo xaggii cibaadadaba marka nimankii kiristaanka ahaa wuxuu u caddeeyey inuu isagu wejigiisa allah u hogaamiyey oo aanu ka yeelaynin waxan ay ula yimaadeen oo baatilka ah waa uu marka u caddeeyey waxayna ogaadeen marka inuu ku sugan yahay wixii uu ku hadlo xaqa ahaa aakhirkiina waxaaba loogu yeeraba mubaahala wax la yidhaahdo qofkii kula dooda alla uu leeyahay markii cilmigu kuu yimid kadib waxaad tidhaahdaa kaalay aan u yeerne wiilashiina iyo wiilashiina haweenkiina iyo haweenkeenna nafteenna iyo naftiina thuma nabtahil aan marka mubaahala samaynay mubaahaladu marka waa waa ishabaar keenii khaldan ilaahu halaag waayo fanajcal lacnata allahi cala alkaadibiin ayadaba cadaysaba oo aan lacnada alle aan du- dul yeelno kuwa maaragtay beenta sheegaya oon xaqa ku hadlayn way cabsadeen marka kadib mubaahaladu way ka cabsadeen sababta way ogyihiin rasuulka sal sl inuu xaq yahay oo mucjisooyinkiisii bay u jeedaan laakiinse uun dana adduunya iyo wax noocaas oo kale ah yaa loo diidayaa islaamku in la soo galo wa fi saxiixi buu yihi shiikhu waxaa ku jira saxiix muslim buu ka wadaa can cumar bn alkhadaab radia allahu canhu ana rasula lah sal sl qaala inuu yihi rasuulka alla sal slam inuu yihi alislaamu an tashhada an laa ilaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah wtuqiima الصalaata wtu'tiya الzakaata wtasuuma ramadaana wtaxuja albayta in istaطaacta ilayhi sabiila islaamku waa inaad qirto oad ka mara kacdo ku xaq lagu caabudo inaanu jirin allah ma ogi muxamedna uu yahay rasuulka alle sal ly slam inaad salaadii ogto zakadiina aad bixiso ramadaankiina aad soonto beytkii allena aad u qasado oo aad u xajiso haddii aad awoodu leedahay bukhaarina abu hureyre wuxuu ka wariyey lafdi ah alislaamu an tacbud allah walaa tushrika bi shay a islaamku waa inaad allah caabudo keligii oodan cibaadadiisa wax kale la wadaajin watuqiima asalaata watuutiya azakaata almafruudata watasuuma ramadaan salaadiina aad ogto zakadii waajibkahaydna aad bixiso ramadaankiina aad soonto ibnu cumar wuxuu wariyey xadiidkii bukhaari muslim ay wariyeen buniya alislaamu calaa khamsin islaamkii shan baa lagu dhisay waa arkaantii islaamka shahaadata an laa ilaha illa allah wa ana muxamadan rasuulullah in la qiro ku xaq lagu caabudo inaanu jirin allah ma ogi wa ana muxamadan rasuulullah muxamedna uu yahay rasuulka alleh wa iqaami salaati salaadoo la oogo wa iitaai zakaati zakadoo la bixiyo waxaji lbeyti beytkoo loo xajiyo wa sawmi ramadaana bisha ramadaanu la soomo kaa marka bukhaari muslim baa wariye marka islaamku ansixi maayo ilaa in caqiido gudaha ku jirta la hela moogiya iyo camal muuqda oo la arkaayo sidoo kalena iimaanku ansixi maayo ilaa caqiido gudaha ku jirta in la helo moogiye iyo camal muuqdoo la arkaayo sidaa darteed yaa culamada qaarkood ay yiraahdeenba islaamka iyo iimaanku waa isku mid bay leeyihiin sababta mid walba wuxuu u baahan yahay ictiqaad gudaha ah iyo camal daahira oo qofka islaamkiisu ansixi maayo ilaa in iimaan laga hela moogiye iimaankiisuna ansixi maayo ilaa islaam in laga hela moogiye kalama bixi karaan bay leeyihiin warkaas waxaa laga wariyaa maxamed ibnu nasr almarwasiy shaarix marka taasuu ishaaray marka xadiidkan wuxuu kutusinayaa buu leeyahay in islaamka lagu fasiraayo caqiidadii iyo arkaanta islaamka ee afarta ahayd arkaanta islaamka ee afarta ahayd labada maaragtay shahaado yaana ruknigii ugu weynaa ah arkaanta islaamka sababta qofku taasuu islaamka kusoo galaa iyadana muslimka iyo qofkaan muslimka ahayn lagu kala gartaa laa ilaha illa allah waa maxay laa macbuuda bixaqin ila allah ku xaq lagu caabudaa ma jiro allah ma ogi shahaadadaa marka waad qiraysaa marka marka hore waa ictiqaad kadibna waad ku hadlaysaa kadibna dadkii baad ogeysiinaysaa waa in wax kaa soo baxaan gaar ahaan qofku markuu macnaha soo islaamayo laga yeeli maayo maarata aniga qalbigii qalbigan islaamka ah ku dhawaaqi maayo tawxiidkii oo laa ilaha illa allah maxamedun rasuulullah dhihi maayo laga yeeli maayo waxaa cudurdaar heli kara uun oo macnaha loo cudur daarayaa qofkii la qasbay oo aan awoodin inuu wade ku dhawaaqo ama qof diinkiisa qarsanayo oo maaragtay ka cabsanaya dil iyo wax noocaas oo kale ah de marka allah uu cudur daaraya marka waa inaad tawxiidka ictiqaadiso kuna dhawaaqdo dadkuna ay kaa ogaadaan marka waa ictiqaad iyo cilmi iyo dhawaaq iyo hadal lagu hadlo iyo inaad macnaha ka waranto aada sheegto marka ilaah marka macnihiisu waa maxay waa macbuud waa kula caabudo laa ilaah marka waxaa nafyinaysaa waad diidaysaa ku xaq lagu caabudo inuu jiro allah ma ogiya ila wax baatil lagu caabudaa way jiraanoo ma inkiri karno laakiinse waa waxay naar ku gelayaan oay xarig allana uga furteen waxaa lagu badbaadaya in allah kaliya la caabudo duulalka kale oo dhanna cibaadadooda la naco lalana diriro dad baa marka waxay ku fasiraan ilaah inuu yahay midka wax abuura oo wax arsuqa taasina waa khalad oo rubuubiyadii iyo khalqiga iyo risqiga iyo lagu sheegaa nimanka marka mutakalimiinta ah ee bidcada la yimid ee cilmi kalaamka iyo wax noocaas oo kale ku mashquula yaa waxay yidhaahdaan ilaah waxaa laga wadaa alqaadiru cala alikhtiraac in maaragta wax la abuuro kan awoodo waa ay leeyihin mushrikiintana dama diidanayn allah inuu wax walba abuura laakiinse cibaadada in lagu gaar yeelo alle oo lagu keli yeeloy diidanaayeen marka macbuudka xaqah waa maxay waa midka mudan in la caabudo asaga macnaa ilaah waa maxay waa maaluuh yani waa macbuud mararka qaarkoodna waxaad arkaysaa iyadoo nusuustii rabbiga loola jeedo alilaah haddii labada malag qofku u yimaadaan marka qabriga la geliyo oo ay fariisiyaan waxay ku leeyihin man rabuka yani yaad caabudi jirtay wa ayaa ku abuuray lagama wado hadda waxaa laisku imtixaanayaa maaha hadda rubuubiyadii maaha itakhaduu axbaaram warubaanam arbaaban min duuni illaahina sidoo kale cibaadada lagu fasiray ila xadiiska laftiisaa leh fatilka cibaadatuhu markii nimankaasu ay shareecada alle ku takrifalaan oo wax xaaraan ahaa ay xalaal ka dhigaan oo lagu raaco wax xalaal ahaan ay xaaraan ka dhigaan oo lagu raaco xaaraantinimayntaas inay cibaado tahay buu sheegay rasulka sl fatilka cibaadatuhum xadiiskii tirmidi u wariyey marka saasay yeeli jireen nimankan ahlu kitaabka kuwa kale yiri iyaguna alilaahu huwa almustagni camaa siwaahu almuftaqiru ilayhi kulu maa cadaahu ilaah waxaa laga wadaa midkii ka deeqtoon wixii ka soo haray wax kastana isagay u baahan yihiin iyaduna tafsiir saxa ma ah sababto abu jahal iyo abulahab iyo ma diidanin in alla wax walba ka deeqtoon yahay wax walbana u baahan yihiin ma aanay diidanin marka nimankan ashaacirada la yiraahdo yaa saas ku fasira gaar ahaan sunuusi wadaadka la yiraahdo umulbarahinka iskale yaa saa ku fasira marka sax maaha taas marka islaamku waa maxay waa inaad qirto ku xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah ma ogiye maxamedna uu yahay rasuulka alle marka waxaad rumaynaysaa in nebi maxamed sal alla ly slam uu yahay rasuul alle uu soo diray oo risaalada uu la yimidna ay xaq tahay waxa uu ku hadlana ay run yihiin waxa uu la yimidna ay waajib tahay in la aqbalo marka qiridda aada qirayso in maxamed sal ly slam uu rasuul alle yahay waa sidaasaa laga wadaa culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen waxaa lagu fasirayaa qiradda la qiraayo maxamed inuu rasuulka alla yahay sala allahu alay wasalam taacatuhu fiimaa amar wixii uuna faray inaan ku ateecno wa tasdiiquhu fiimaa akhbar wixii uu noo sheegana inaan u rumayno wixii uu noo sheegayna oo khabarana inaan u rumayno waijtinaabu maa canhu nahaa wazajar wixii uu naga reebana aan ka fogaano wa an laa yucbad allahu ila bima sharac inaan allah lagu caabudin ilaa wuxuu isagu noo jideeye moogiye oo bidcada laga fogaado qiritaanka marka maxamed inuu rasuulka alla yahay sal ly slam taasaa macnaheedu yaha bay leeyihiin marka islaamkii xaqiijintiisu iyo ka dhabeyntiisu waxay ku taagan tahay in shahaatayinka lala yimaado oo laga dhabeeyo islaamka iyagaa marka ra'si u ah waa meesha ugu sarreysa oo muslimka iyo gaalka lagu kala garto dadkuna hadda way ku kala tagsan yihiin waa ku kala darajo sarreeyaan xagga dabaqaadda towxiidka yani towxiidku wuxuu keensanayey in la dabaqo oo la fuliyo dadku way ku kala tagsan yihiin darajaad darajaad kala duwan bay leeyihiin shaarix wuxuu sheegayaa marka wadaadka kitaabka sharxa wuxuu sheegaya sheekh saalex al sheekh in culammadu isku khilaafeen islaamku ma sida iimaanka oo kale ah oo yaziid oo yunqus baa la leeyahay mase islaamkii ziyaada iyo nuqsaan laguma sheegee iimaankii ku gaarta wuxuu leeyahay ahlu sunna waljamaaca badankood waxay qabaan buu leeyahay inuu islaamku sida iimaankii oo kale uu yaho lagu tilmaami karo ziyaado iyo nuqsaan waa kordhaa waana nuqsaama sababta hogaansankaasi dadku way ku kala tegayaan bay leeyihiin oo farqi waa u dhexaynaya hogaansanka qaarkiis oo in alle loogu hogaansamo towxiidkii ah waa waajib qofkii ka taga uu gaaloobayo qofkii diinkii waama soo gelin markaa ama diinki waaba ka baxaya hogaansan waxaa jira marka qofkii ka tegay uu noqonayo qof gabood falay oo dembi la yimid waa dadkii qaarkood daacaadka maaragtay qaar ka tegayey ama macaasida qaar ku dhacayay marka islaamka maadaama lagu fasiray buu leeyahay inuu arkaantii shanta ah uu yahay dee waa towxiidkii iyo waa maaragtay rukniyo camali ah oo salaadii sakadii soonkii xajkii ah waxyaaba kalena waa lagu fasiray sida qofkii maaragtay in muslimiintu ay ka nabad galaan carabkiisa iyo gacantiisa sida noo imaan doonta xadiidka kan kan dambeeya marka dadku waxaas waa ku kala tagsan yihin bay leeyihiin sidaa darteed taas waxay kutusinaysaa in islaamkii ziyaado iyo nuqsaan soo geli karto oo qofki la dhihi karo islaamkiisu waa ziyaaday ama la dhihi karo islaamkiisu waa naaqus marka waana la isku haystaa maarata arkaanta qaarkeed qof ka taga sida salaadoo kale dee aslan diinkiiba maarata ma ka baxayo ama sameeya waa khilaaf culamada ka dhexeeya wa fiihi waxaa ku jira yani saxiixi buu ka wadaa can abi hurayrata laga weriy radi allahu canhu marfuucan iyadoo rasuulka sal l slm loo kor yeelay xadiidka in rasuulku yihi sala alla alay slam almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi qofka muslimka ahi waa qofka muslimiintu ay ka nabadgalaan carabkiisa iyo gacantiisa marka xadiidka dee bukhaari iyo muslim ku yaala waa cabdullaahi bni camr bn alcaas yaa laga wariyey abu hureyre laakiin sida hadda shaarix uu sheegayo yani saxiixeynka kuma maaragtay yaallo laakiin khaarij saxiixeyn baa laga helayaa yani musnad axmed iyo sunanka qaarkood waana saxiix isaga laftiisu kan abu hureyre laftiisu waa saxiix saxaabo badanna sidoo kale maanidaas waa laga wariyay anas iyo keyrkoodba macnaha in qofka muslimka uu yahay man salima muslimuuna min lisaani wayadi laakiin saxiixeynka waxaa lagu yaqaanaa waa xadiidkii cabdillahi bni camr ibn alcaas waxaa dhici kartuu le marka sheiku inuu kutubo kale kasoo guuriyey ama nusqooyinku matala iskhilaafeen iyo wax noocaas oo kalea shaarix marka wuxuu leeyahay laba siyood baa lagu sii macnayn karaa fasiraada lagu fasira muslimka inuu yahay midka gacantiisa iyo maaragtay afkiisaba ay muslimku nabadgaleen waxaan garanaynaa buu leeyahay in qofka muslimka uu yahay qofkii shahaadateynka qira oo arkaantii kalena la yimaada qofka muslimka waa qofka runlowga ah ee samafalka sameeya qofka muslimka waa qofka xaaraanta iska ilaaliya tilmaamo fara badan buu muslimku leeyahay maxaa hadda loogu koobay marka muslimku inuu yahay midka muslimiintu ka nabadgalaan carabkiisa iyo gacantiisa waxaa looga jawaabayaa buu leeyahay laba siyood baa looga jawaabayaa sida koowaad wuxuu ku leeyahay qofka muslimkaa waxaa lagu tilmaamay inuu yahay midka ay ka nabadgalaan muslimiintu carabkiisa iyo gacantiisaba maxaa yeelay waxaa yar buu leeyahay dadka carabkooda iyo gacmahooda laga nabadgalo qofkii inuu arkaanti shantahayd la yimaado yaa dhici karta laakiinse uusan xanti iska ilaalinaynin oo cirdigii dadka uu ku dhacaayo ama qadaf uu samaynaayo ama gacantiisa uu xagudub u samaynaayo ou gacan ka hadal samaynaayo ama dad kale waxay leeyihiin uu ku xadgudbaayo oo idan la-aan uu ku tasarufaayo dad kale waxay leeyihiin is-ilaalinta noocaas o kale dadku waa ku yartahay buu leeyahay marka qofkii is-ilaalinta laga helo in carabkiisa iyo gacantiisa u muslim ka nabadgalaan qofkaasaa marka islaamkiisu uu dhammaystiran yahay oo kale laga wadaa oo haddii taa laga helo yani intii kalena waa uu ku dadaalaa qofku sida kale marka looga jawaabayo waxay tahay in qofkii muslimka ahaa lagu tilmaamay inuu yahay midka muslimiintu ay carabkiisa iyo gacantiisaba ka nabadgalaan waa baahi loo baahan yahay arrinkaa darteed oo waxaa laisku baraarujinayaa in waajibkaas ah in muslimiintu ay ka nabadgalaan carabkaada iyo gacmahaada ay tahay waajib waajibaadkii islaamka ka mida oo ay laasim tahay inuu qofku ku dadaalo siduu maarata u dhammaystiri lahaa qofka muslimka ah dhammaystiranna waa qofka muslimiintu ay ka nabadgalaan carabkiisa iyo gacantiisa ayado fara badan baa sheegaya walaa yaktab bacdukum bacda qaarkiin qaar kale yaani xamanin yaa alla u yiri waqul licibaadihi yaqul latii hiya axsan addoommadeyda waxaad ku tiraahdaa hadal wanaagsan ku hadla hadal wanaagsan ha ku hadlaane yani hadalka xuni dhibaatuu keenaa ina shayaana shayaankii yanzaqu baynahum dhexdooduu fasaadiyaa shar buu kiciyaa haddii hadalkii la xumeeyo marka qofka muslimka waa inuu carabkiisa ilaaliyaa oo yani cirdigii walaalihiis muminiinta ahaa uu iska ilaaliyo waxaa kaloo bukhaari muslim ay wariyeen xadiidkii abi bakr iyo keyrkiisba in rasuulku sal slm uu yiri xaajatulwadaac faina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraamun ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada adinka dhiiggiinna iyo xoolihiinna iyo sharaftii iyo cirdiguba xaaraan bay idinka yihiin ha ku dhicinina muslimka dhiiggiisa iyo xoolihiisa iyo cirdigiisaba sida maaragtay maalinkan uu u xurmo badan yahay oo loo ilaaliyo bishanun ay u xurmo badan tahay ile waa bil muxaram ah oo ashhuru xurum ka mid ah waa bishii xajka xadiid kalena waxaa ku jiray oo isaguna saxiixa oo muslim uu wariyey kulu lmuslimi cala lmuslimi xaraamun damuhu wa maaluhu cirduhu qofka muslimka qof kale muslimkaa xaaraan buu ka yahay wax kuu bannaan ma jiraan dhiiggiisu kuma bannaana xoliisu kuma bannaana cirdigiisuna kuma bannaana marka qofka muslimka ay dhab tahay waa qofka muslimiinta ay ka nabadgalaan carabkiisa iyo gacantiisa laakiin haddaan laga nabadgelayno maaragtay uu qof walba maaragtay wax ka sheegayo xamanaayo ama isku diradiraale laga helaayo ama beentii aanu dhaafaynin oo naftiisa uu gargaaraayo si baatila oo uu xadgudbaayo oo aanu xuduudiisa joogaynin qofkaasi xaqiiqada islaamka lama aanu imaanin ee muuminka laga rabay sababtoo islaamka qofka muuminka laga doonayo waa maxay waa wuxuu alle ku caabudo waa inuu marka hore xaqi alle uu gutaa kadibna xaqii rasuulka sal slm uu la yimaadaa kadibna xuquuqdii ay dadku lahaayeen waa inuu gutaa gaar ahaan muslimiintii oo ay ka nabadgalaan carabkiisa iyo gacantiisa iyo dhammaan xadgudubkiisa marka muslimkii maaragtay guud ahaan waa lagu diidan yahay haddee hadduu marka qaraabo yahay bal ka waran ama uu daris yahay bal ka waran haddii aad waalidka dhibayso ama ahalkaada aad dhibayso ama qof mar walba shaqa kaala dhexayso aad dhibayso marka islaamku wuxuu ku dhawoobi karaa in xaqi allana la guto xaqi rasuulkana la guto xuquuqdii muslimiintana la guto marka tafsiirka dhammaystiran islaamku waa kaa wadaadka kitaabka qorana taasuu doonaayo buu leey shaarix su-aal buu isweydiiyey marka wadaadka kitaabka sharx wuxuu leeyahay dee rasuulku sal slm hadalka uu yiri almuslimu man salima almuslimuuna min lisaani wayadih qofka muslimka waa qofka muslimiintu ay ka nabad galaan carabkiisa iyo gacantiisa waxaa loola jeedaa inaanay mushrikiintii ka nabadgelaynin iyo yuhuuddi iyo nasaaraduba iyo keyrkoodba qofka muslimkaa carabkiisa iyo gacantiisa jawaabtu waxay tahay buu ku leeyahay hadalkan man salima almuslimuuna laqab baa la yidhaahdaa usuul fiqigan waxaa lagu yaqaanaa ana alaqaba laa mafhuuma lahu yani mafhuum mukhaalafa ma leh marka laga fahmi maayo xadiidkan in muslimku uu yahay qofkaanay ka nabadgelin mushrikiintu carabkiisa iyo gacantiisaba maxaa yeele nimankan gaalada ah iyo mushrikiintu waa qeybo kala duwan xaaladooduna maaragtay waa kala duwan yihiinoo maaragtay axkaam kala duwan bay leeyihiin waxaa ku jira kuwa kula dagaalamaya oo cadoobtinimo kuu muujinaya midka noocaas oo kale ah dee inaad ku jihaado yaa lagaa doonaya oo ku saaran carabkaadii iyo xoolahaadii iyo gacantaadii waad kula jihaadaysaa kuwaasoo kaleana jihaadka loo jideeyay wajaahidu lmushrikiina biamwaalikum anfusikum alsinatikum kuwa la yiri waa noocaas ile aayad kale waxay leedahay waqaatiluu fii sabiili illahi aladiina yuqaatiluunakum jidka alla kula dagaalama kuwa adinka idinla dagaalamaya walaa tactaduu hana xadgudbinina marka xadiidka jaahidu lmushrikiina biamwaalikum anfusikum alsinatikum mushrikiinta kula jihaada xoolihiina iyo naftiina iyo carabkiinaba abu daawuud baa wariyey nasaa'i iyo axmed iyo keyrkoodba xaakimna wuxuu leeyahay waa saxiix calaa sharti muslim marka mushrikiinta lala jihaadayo waa kuwa wax cahdiya iyo heshiis oo noo dhexeeya aanay jirin ile haddii cahdi iyo heshiis inaan la dagaalamin uu noo dhexeeyo in lagu xadgudbaayo ma banaana dagaal lagu bilaabayo ma banaana oo rasuulku sal slm waa kii kula heshiiyey nimankii maka joogay ee dhibay ee kasoo saaray guryahooda in toban sano lees nabadgeliyo kadibna iyagaa ballankii buriyey sidoo kale haddii dad kirishtan oo ay kula degan yihiin waddankan maaragtay muslimka oo adigu aada maamusho ahlu dimana ay yihiin dee dimadoodaas baa la ilaalinayaa ma bannaan in lagu xadgudbo oo la yidhaha khalaas waa gaal waxaan rabaan ka samaynayaa ma bannaana kuwa lala joogo ee dhulkooda lagu nool yahay ee uun sida nabadgelyada lagu yimid iyaga laftooda in la khiyaanaahi ma bannaana kuuma aysan soo dhoweysanin inaad khiyaanto xoolahooda iyo naftoodaba waa inay kaa nabad galaan laa yanhaakum allahu alla idinka reebi maayo can aladiina lam yuqaatiluukum fidiini kuwaan diin ahaan idinla dagaalamin walam yukhrijuukum min daarikum dhulkiinan idinka soo saarin an tabaruuhum inaad u samafashaan wa tuqsituu ilayhim aad u cadaalad samaysaan ina allaha yuxibu lmuqsitiina inamaa yanhaakum allahu alla wuxuu idinka reebayaa can aladiina qaataluukum fidiini kuwa diin ahaan idinla dagaalamay wa akhrajuukum min diyaarikum dhulkiina idinka soo saaray wadaaharuu calaa ikhraajikum oo kuwo kale u kaalmeeyey in maaragtay laidinsoo saaro dhulka laidinka soo saaro an tawallowhum kuwaas inaad ka weli yeelataan yaa alla idinka reebayaa waman yatawallahum fa ulaaika hum daalimuuna kuwaas qofkii ka dhigta sokeeye la jecel yahay waa daalimiin marka kufaartii mushrikiinta inay laba kale yihiin yaa alla caddeeyey oo laba xukm ay kale leeyihiin marka laga fahmi maayo buu leeyay shaarixu almuslimu man salima almuslimuun min lisaani wayadii laga fahmi maayo in qofku muslimka uu yahay midka mushrikiinta iyo gaaladu aanay carabkiisa iyo gacantiisa ka nabadgelin ee gaalada saan sheegnay waa kala duwan yihiin wacan bahzi bni xakiimin can abihi can jaddihi anahu sa'ala rasuula allahi sal l slam can islaami waxaa laga wariyey awowgii bahz inuu weydiiyey rasuulka sala allahu alay wasalam can islaam islaamkii buu weydiiyey markaasaa rasuulka sal slm wuxuu ku jawaabay an yuslima qalbuka lilaahi tacaala in adiga qalbigaadu allah u hogaansamo wa an tuwajiha wajhaka ila allahi tacaala wejigaadan aad allah u jeediso wa tusaliya salaata almaktuubata salaaddii faradka ahaydna aada dukato wa tu-adiya zakaata almafruudata zakadii waajibka ahaydna aada gudato axmed baa wariye buu leeyahay marka wadaadkan kitaabka sharx wuxuu leeyahay haddii bahzi sanadku uu u ansaxo ilaa asaga laga gaarayo wixii ka dambeeya marka waa xasan waa xadiis xasana saasay culammadu ku xukumaan buu leeyahay marka axaadiistii kale yuushabahaa oo arkaanta islaamka sheegaysa waa in allah loo hogaansamo oo towxiid ahaan loogu hogaansamo oo shirkigana laga fogaado oo qofku allah moogiye dulal kale aanu caabudin marka qofkii daahir ahaan aan hogaansamin waa mushrik buu leeyahy shaarixu laakiin macaasi buu qofku la yimid darteed lama laha islaamkii buu uga baxaa laakiin islaamkiisi baa naaqis noqda oo mid taag daran noqda oo naar buu mudan yahay qofku hadduu maaragtay dembiyada waaweynaa ku dhaco ama maaragtay daacaadkii waaweynaa u qaar ka tago can abi khilaabata waxaa laga wariyey can rajulin min ahli shaami uu kasii wariyey can abiihi ninkaas baa maarata isna abiis wuxuu kasii warinayaa annahu sa'ala rasuul lah sal sl rsulka alluu weydiiyey mal islaamu islaamku muxuu yahay qaala wuxuu yidhi an tuslima qalbaka lilaahi inaad qalbigaada alla u hogaamiso wayaslama almuslimuuna min lisaanika wayadika muslimuuntuna ay carabkaada iyo gacantaada ka nabadgalaan qaala wuxuu yidhi ayu lislaami afdal islaamkee ugu fadli badan qaala wuxuu yidhi aliimaanu iimaanka ugu fadli badan qaala wuxuu yidhi fama liimaanu iimaankii muxuu yahay qaala tu'minu billahi wamalaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bilbacthi bacda almowt inaad allah rumayso malaa'igtiina rumayso kutubtiina rumayso rusushii allana rumayso in aakhiro marka la dhinto kadib laysu soo saaraayana aada rumayso wadaadka kitaabkan sharxay wuxuu leeyahay yani xadiidkan sanadkiisa jahaala baa ku jirto ninaan la garanayn ha ku jire laakiinse wuxuu ku leeyahay shawaahid buu leeyahay waana sax shawaahid badan buu leeyahy xadiidka camr ibni cabasa iyo xadiid kale maaragtay faadan oo kale xataa sheegaysa shaarix wuxuu leeyahay culamada muxaqiqiinta qaarkood waxay leeyihiin islaamka iyo iimaanku haddii laysla sheego macnuhooda waa kala duwanaadaa haddii mid gaar loo sheegana kii kale waa soo gudagalaa marka haddii islaamka keligiis la sheego xadiid ama kusoo arooro xadiid ha kusoo arooro ama aayad ha kusoo aroore waxaa loola jeedaa diinkii oo dhan oo islaamkii iyo iimaankii keyrkood bay ku jiraan sidoo kale iimaanka haddii keligii la sheego islaamkii iyo iimaankiiba waa soo gelaya waa loo wada jeedaa oo xadiidkii bukhaariiyo muslim wariyeen wuxuu ahaa aliimaanu bidcun wa situuna shucbatan iimaanku waa dhowr iyo lixdan qaybood oo bidcun wa sabcuuna shucbatan ama waa dhowr iyo toddobaatan qaybood fa arfacuhaa waxaa u sarreeya fa afdaluhaana waa lafdi waxaa u sarreeya laa ilaaha ila allah waa kelimatu tawxiid wa adnaahaa waxaana ugu yar imaatatu aladaa can iariiq in jidkii aad ka wareejiso wixii dhib oo yaallayo muslimka dhibaayey meesha waxaa la sheegay tawxiidkii iyo camal baa la sheegay iimaan keliyana laga hadlayo marka waxaad arkaysaa in islaamkii meesha uu soo galay sida data aan soo sheegaynana culamada qaarkood waxayba leeyihiinba islaamka iimaanku waaba waaxidba marka shaarix wuxuu sheegay qowl kaleo wuxuu leeyahay yani bukhaari iyo maxamed nasri iyo rag kale oo culamada ka mid ah waxay leeyihin islaamka iimaanku waaba shay waaxida ama ha la isla wada sheego ama mid walba gaarkiis ha loo sheego mid walba midka kale waa tusinaya bay leeyihin laakiinse waxaa saxsan buu leeyahay in islaamka iimaanku ay kala duwanaadaan haddii haddii maaragtay la wada sheego oo mid walba macno gaara uu tusinaayo taasaa saxa buu leeyahay marka meeshan arkaantii shanta ahayd oo la sheegay iyo arkaantii lixda ahayd oo arkaantii lixda ahayd matalan aan camal lagu darin buu leeyahay ku tusin maysa inaanu camalku uusan rukni u ahayn iimaanka sababto axaadiis kale cadaynaysa u leeyahin camalkii lama horaan uu yahay sidaa darteed ahlu sunnadu waxay aaminsan yihiin in iimaanku uu yahay in iimaanku uu yahay hadal lagu hadlo iyo camal la sameeyo yacni carabkii hadal uu ku hadlaayo qalbigii wax laga ictiqaadinaayo xubnihii waxay samaynayaan camalkii marka xubnaha keliya maaha camal qalbiga ahaa jira sida camal jawaarixa uu jiro iyo camal qalbigana uu jiraa marka qowlka la sheegaya waa maxay waa shahaaditaankii labadii shahaado iyo hogaansankii ictiqaadkuna waa maxay in kelinimada alle la ictiqaadiyo oo arkaantii lixda ahaydna la dhammaystiro camalkuna waa maxay saan soo sheegnay waa camalkii xubnaha iyo camalkii qalbiga labaduba rukni bay u yihiin imaanka marka waa in camalka qalbigana qofka laga helo qeyb ka mid a calaqal sidoo kale camalka jawaarixdana waa in wax laga helo oo wax la-aan aanu noqonin qofka camalqalbiguna waa maxay camalqalbiga la sheegayo waa maxay camalqalbiga la sheegayo waa maxay waa sida mathalan jacaylka alle la jecel yahay rasuulka sal l slm la jecel yahay diinka islaamku la jecel yahay cabsida alle laga cabsanaayo rajada la rajaynaayo tawakulka iyo tala saarashada alle la tala saaranaayo malaha alle lagu wanaajinaayo waa cibaadaad qalbiya acmaal qalbiya la yidhaha kuwaas waa in laga helo qofkii acmaasha jawaarixduna waa maxay waa wax walba oo wanaagsan oo uu qofku alle ugu dhowaanayo oo maaragtay shareecadu ay sheegtay ama waajib ha noqdaan ama sunno ha noqdaan macaasida laga taga lafteeda oo alle dartii looga tago iyada lafteedu waa cibaado marka xadiidkan wuxuu usoo arooriyey shiikha kitaabka qoray in islaamka fasiridiisu ay waxaa la sheegay ay wada kulansanayaan oo islaamkii lagu fasirayo iimaankii waana islaamka wixii ugu fadliga badnaa yani islaamka waxaa ugu fadli badan waa iimaankii islaamka waxaa kaloo lagu fasira arkaantii shanta ahayd oo xuquuqdii alle iyo caqiide iyo cibaado ah iyo xuquuqdii addoommada la wada gudanayo islaamka waxaa kaloo lagu fasiray in qofka qalbigiisu uu u hogaansamo allah oo taaco laga helayo hoggaansan marka islaamku marka kuwaasuu ku wareegaa marka wabillahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idiin kala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online